haddaba socdaalka uu madaxweynuhu mar kale ku tegay dhuusamareeb sidee loo arkaa maxayse ka bedeli kartaa hannaankii ay u socdeen dagaalada axmed daahir shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ayaa soo dhoweeyey safarka madaxweynaha ee dhuusamareeb wuxuuna dhanka kale xusay in xilligan la joogo wakhtigii ay dagaaladu ka bilaabmi lahaayeen dowlad goboleedyada koonfur galbeed iyo jubbaland ugu horeysta waxaan u mahad celinaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliyeed iyo xukuumaddiisa uu hogaaminayo ra-isul wasaare xamse inuu madaxweynuhu mar labaad furinta iyo dhuusamareeb aado taasina waxay tusinaysaa ka go-naanshaha madaxweynaha iyo xukuumaddiisa in shabaab laga xoreeya dalka muddadiisa xilka uu hadda haysto waxaan qabaa galmudug intii badnayd waa la xoreeyey waana xor iyadoo la xoojinayo lana dhammaystirayo laakiin culayska ugu badan iyo gulufka dagaalku inuu ka bilowdo labada maamul goboleeda koonfur galbeed iyo jubbaland oo intooda badan ay shabaabku ay joogaan inuu madaxweynuhu culayskiisa iyo maxay ahayday qorshihiisaba uu ku wajaho labada maamul goboleed baan qabaa inta badan waxaa soo noqnoqota in deegaano badan oo laga saaray al-shabaab ay mar kale dib ugu soo rogaal celiyaan haddaba siyaabaha dhacdooyinkaasi looga baaqsan karo iyo tallaabooyinka loo baahan yahay in la qaado ayaa waxaa si kooban uga hadlay korneyl cabdulaahi cali macow oo ka mid ahaa saraakiishii hore ee nabad sugidda soomaaliya ayaan dhaweyd waxaa dhacday in maaragtay gacanta lagu dhigay caad iyo jeexjeex lagu dhigay koonfurta galmudug hase ahaatee dhibaatada jirta waxa waaye ciidanka markii meel ay qabtaan waxaad u malaynaysaa inay maaragtay dabacsanaan meeshaas ay ka muuqanayso dabacsanaantaasna waxaa ugu wacan laba arrimood oo la raba ciidanka in laga dhiso waa disiblinka iyo moraalka in la dhiso ciidanka waayo ciidanka waxa waaye waa inuu ciidanka leeyahay roomdo inuu leeyahay amaba sahan oo maaragtay toban kilomitr oo square ah dhaqdhaqaaqa ka socdo iyo cidda marayso in warbixin joogtaa muxuaha laga sameeyo ugu dambayntii axmed cabdulaahi oo ka tirsan siyaasiyiinta galmudug ee sida dhow ula socda gulufka ka dhanka al-shabaab ayaa aaminsan in dagaalka al-shabaab lagu soo afjari karo in dhowr jiho laga weeraro ururka si aanay isugu gurman aniga waxay ila tahay inta aan waaye aragnimo u leenahay dagaalada al-shabaab sidii hadda waayo dhoweed waayadan uu ku socday inaysan wax weyn ka bedelmi karin haddaan laga bedelin waxaana qabaa dagaalkaas haddii aan la samayn hal kayfiyo oo ah in jahooyin badan howlgalku ka socdo laakiin haddii maalinba meel ama ayaanba jaho un hal meel oo jiid ah kaliya laga wado waa isugu tegayaan jiiddaas laakiin aniga tala waxaan ku bixinayaa in jahadan shabeellaha dhexe iyo galguduud u dhaxaysana jaha ballaaran maalin walba laga bilaabo jahadaas dhinaca koonfurta mudugna maalin walba laga galiyo haddii hal asbuuc maalin kasta lagu dhaqaaqo ama maalin dhaaf loogu dhaqaaqo al-shabaab masi joogi karaan laakiin inta hadba hal jaho ama hal dariiqoo kaliya ay ka socoto jahooyinka kalena uu fadhiyo oo ay hal jaha hadba aadayaan wax ziyaadaho kama imaanayaan ama faa'iido iyo horumara marka waxaan qabaa aniga oo aan ku talinayaa in dagaalka laga dhigo meel walba ciidamada joogaahi dagaalay u diyaarsan yihiin in uu noqdo saraakiisha howlgelintu ay isticmaalaan howlgal jaha kasta ah oo ay meel walba aysan jaanis isu helin inay isu gurmadaan xasan kaafi qoyste v o a muqdisho